ambasador cali fiqi kusoo dhawow idaacadda s b s laanteeda afka soomaaliga stuudiyaha magaalada melbourne ee dalka australia warbixin kooban waxaad iga siisaa marka hore socdaalkaaga sida uu ku bilowday iyo halkan libiya inaad timaadid sababta keentay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baaf waa ku shaqaamay marka ugu horeysa waxa waaye safarkan waxaa dhaliyey amar ka yimid madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya mudane maxamed farmaajo kaasoo maaragtay uu ii magacaabay inaan maaragtay arrimaha dhalinyarada ku dhibaataysan libia aan xalka keeno aan u kuurgalo aan xalka keeno marka taasaa horta marka ugu horeysay alisay safarkan inaan halkaan kusoo aado aniga mudane danjire waxaan la soconnaa in libiya soomaali aada u fara badan ay u tahay kaabad ama buundo ay kaga tallaabaan waddamada galbeedka markii aad timid maxaad u kuurgashay maxaa kuu fududaaday horta markaan imid intaan imaanin ban horta waxaan bilaabnay inaan u sheegno safaaradda dadka jooga halkaan loo jooga inaan u sheegno aan idhaahno dowladda soomaaliya waxaa ka go-an maaragtay in ay dadkeeda meesha ku dhibaataysan kuwa rabo inay noqdaan inay celiso marka horta kow iyo tobankii ugu horeeyey maaragtay aan qaadnay horta kuwaas bay ahaayeen kuwaasaa ugu maaragtay sahalka arrinta arrin mar hore bilaabatay ee january soo bilaabatay aniga markii ugu horreysay maaragtay waxaan isku dayay anigii maryar yaasiin bisha sideed iyo tobanka january halkaan inaan imaano laakiinse waxaa dhacday dhowr maaragtay beri ayuu garoonka xirnaa dagaal ka dhacay eerboortka dartiisa kadibna waxaan halkaan imid laba iyo tobanka february ee hadda maanta laga joogo lix iyo toban beri marka waxaa dhacday inaan maaragtay soomaalida qaarna bannaankay joogaan oo ay tripoli joogaan inta tripoli joogta oo safaaradda noogu timid ama annaga guryahooda ugu tagnina waa ugu tagnay tan kale kadib waxaa dhacday maaragtay dowladda libiya ayaan waxaan la sameynay wasaaradda arrimaha dibadda xiriir toos ah warqad bay noo qoreen dad saraakiilay nagu dareen oo wasaaradda arrimaha gudaha inay nala shaqeyso marka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay noo sheegtay in maaragtay ay jiraan soomaali ku jirto maaragtay xabsiyo iyaga ay maamulaan oo sharci daro wadanka kusoo galay marka xabsiyadaas baa naloo fasaxay xabsiyadaasaan xabsiyadaasaan booqanaya ayaamahan dambe ugu dambeysay maaragtay ilaa iyo adiga saddex boqol iyo konton afar boqol ku dhawaad soomaali ayaa ku jirta marka messajkeena wuxuu ahaa inaan u sheegno in wadanka maaragtay amarka madaxweynaha uu yahay in dadkan la qaado inta dhibaataysan marka taa baan wadnaa ilaahay hadeertaan mudane ambasador waxaad sheegtay ku dhowaad afar boqol in xabsiyada libiya ay ku jiraan soomaalida dabcan waxaa la rumaysan yahay dadkanna inay yihiin kuwa muhaajiriin ah oo raba inay sii aadaan yurub xabsiga markaad ugu tagtay dhibaato caynkee ah bay dadkaasi haysataa waxaan la soconnaa in xabsiga aada loogu jirdilo soomaalidu horta horta maaragtay runtii xabsiga lagu leeyahay waa meel aada u qaab daran meel runtii oo maaragtay halkii qol oo qol weyn ayaa waxaa ku jirta sideetan qofood oo kale marka marka cudurada layska qaado o dhan waa layska qaadaa meesha sida qaaxada sida mataqaana cudurka maqaarka iyo maaragtay waa layska qaadaa gaajo xunna way ka jirtaa maaragtay cuna oo maaragtay kuleel ma helaan marmar dhisdhif mooye meeshii adiga xiriiri badan ayaa ka jiro garaacidda horta maaragtay qof oo maaragtay xorriyadiis la haysto wax kastaa lagu sameyn karaa xorriyadiis uusan haysanin wax kastaa lagu sameyn karaa laakiin meelaha ugu xunxun oo lagu garaaco soomaalida waxay tahay meelaha magafiyaasha ay haystaan meesha hadda dawladda ay maamusho way iska fiican tahay aan dhihi karaa maaragtay hadda annaga dhibaato weyn ay dhallinyaradaas noo sheegeen ma laha ha laakiin dadka magafiyaasha soo garaaceen oo iyagoo dhaawac ah libiya yimid tripoli haddii xabsi loogu daray maxaa meeshaas ka imaan kara marka runtii arrintaa dhibaato waaye dake ninkii markii lasoo qabto ama lagu soo qabto maaragtay isagoo badda u socda ama doontooda lasoo qabto ama iyagoo diyaar garoowaya la qabto waxaa la keenaa xabsiyada dawladda xabsiyada dawladdana waxaa u ka go-an maaragtay qofkii inaan maaragtay meeshiisa laga qaadin meeshii haddii daawo timaado hataa meeshii lagu daaweeyo meesha iyagana dakhaatiir hadda ku filan ma qabaan meel hadda oo isbitaal oo sariir qof la dhigo ma laha gabdho waxaa jira oo uurle meesha maaragtay maalintaay dhalaayaan keliya unbaa la qaadaa oo isbitaal la geeyaa kadib waa la soo celiyaa marka adiga waa iska qiyaasi kartaa dhibaata bini aadam tan ugu xun ayay ku jiraan maaragta hooyaday waxaan u sheegayaa inaan hadda caafimaad qabo laakiin aan jeel ku jiro halkaana waan ka salaamaya muddo shan biloodana ma codkooda iyo weji hadda xaaladayda hadda xabsigan baa ku jirnaa hadda rajadeena waxa weeye u n taweyo baa dabaka wareeg baa ka daba wareegaynaa waaya ambasador dadkan aa la kulantay xabsiyada dowladdu midiin ogashahay in dalkooda dib ugu celisaan haddii ay tahay jawaabtaadu haa dadku iyaguse ma diyaar ma u yihiin inay dib u noqdaan waayo dadkan waxay ahaayeen kuwa markii hore halkan u yimid inay gaaraan guulihii ay ay ka soo haajireen markii hore dowladda horta libiya inta gacanta aan ku hayno way raalli bay ka tahay intay gacanta ku hayso raalli bay ka tahay inaan ka wadano sacad kasta inaan wadan karno ma fahamtay dhib dowladda libiya arrinta dhinaceeda dhib kama jiro laakiinse dhallinyarada marka dhallinyarada waxay u kala baxaan saddex nooc nooc maaragtay waalidkooda soo maaragtay iska isla ogaayeen inuu soo haajiro mid maaragtay oo isaga khasab ku yimid oo waalidkii isagoo dhahay ha bixin soo baxay iyo mid kaloo waxaa jiro maaragtay soo been loo soo sheegay layidhi war meesha wax ma loo baahna annagaa talyaani ku keenayna iska soo dhaqaaqmo gafiyaal gacanta soo galeen soomaaliya kasoo kaxeeyeen iyo suudaan keeneen suudaan laga kaxay marka dhalinyaradii dhibaatooyin fara badanay kula kulmeen kuwa waalidkooda soo diray waxaad moodaa in maaragtay guud ahaan ay raalli ka yihiin wadanka inay ku noqdaan oo waalidka ay iska warqabaan oo me wixii hadda ujeedadii lalahaa markii la waayay inay rabaan inay baxaan kuwa soo khasbay inay iska soo baxaan waalidku yidhi warna waa baxaya waxaa rabta sameey kuwa hadda weji ay ku noqdaan male waayo waalidkii khasaaro fara badan ayay geliyeen lacag bay geliyeen waalidkii lacag usan haysanin ayay maaragtay waxay ka dhigtay inay maaragtay waalidkii lacagii ay raadiyaan ay dhahaan war wiilkii baa laiga haystaaye ama gabadhii baa laiga haystaaye maaragtay marka wiilashaas wiilashaas aa sheegaysa qarash badan ayaa galay maaha kuwa dib usoo noqon kara miya rafaadkii dhibtii ka soo kacaysa soomaaliyana weli waxaa u malaya inay jidho wallaahi anigu halkan waxaa ku sugan hadda muddo shan bilood ayaan jeelka ku jiraa xaaladda aad u adag ka jira meeshan dhibaatooyin aad u fara badan ayaa nagu haysta faamilkeyga gama hor helaan halkan waxaa uga baaqaya inaan faamilkeyga aan alxamdulilah inaan nabad qabo aan fiicanahay waana salaamayo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto dowladda soomaaliyana aad baa uga mahad celinaya wallahi soomaaliya mushkilada fara badan ayaa iga soo kaxeeyey weli waxaa jirta mushkiladii ma jeclin inaan laabto maantii waxaan go-aansaday inaan dalkayga hooyo dib ugu laabto anigoo kamid ah dhalinyar
kuwa ma ogola hadda riwaayad kalaa loo dhigayaa qola u n h r ka waxay leedahay waxaan idin geenaynaa maaragtay u n h waxaan idin geenaynaa maaragtay niger marka waa qiyaasi karta adi qaxootigii daadaab baa lasoo celinooya kii yeman baa lasoo celinooya marka kan hadda maaragtay oo oo hadda niger la geenayo sabab oo ani hadda meel loo geen karo ma garan karo oo wadan kale loo geen karo sidaa ka warqabtidna waxaa waaye yurub maaragtay beryahan dambe khasab bay rabaan dad badan inay kusoo celiyaan wadankooda joogo marka arrimihii iyaga dhanba way waa waa confuse waxa meesha ka socda dhalinyaradii marka markaan idhaahdo soo noqda qaar baa dhahayo waa noqonayna qaarna waxay leeyihin waa ma noqonayno qaarkii dhahay waa noqonayna haddana ra'yigooda iska bedelayo maaragta waayahay laakiin ambasador haddii kuwan xiran aad xabsiga ka soo daysid ujeeddadanu ay tahay markii lagu siiyo inaad dalkii dib ugu celiso haddii ay diidaan marka inay laabtaan oo weli ay rabaan inay socdaalkooga sii wataan sow dhibaato kale kuguma noqonaysa adiga sababtii aad u timid halkan
horta waxaad ogaataa ani xabsi waxaan ka dirin karaa keligii markuu maaragtay qofka dhoofayo soomaaliya u socdo qof aan soomaaliya u socon xabsiga lagama sii deyn karo ku xiran xabsigaasi aan yurub iyo afeerihiidaan u daayo wadankayga hooyo asigaan yacni ku dhashtay asigaana ku dhimana asigaana dhaxalkiisa iyo dhucaankiisana leeyahay maantana waxaan go-aatay inaan wadankayga dib ugu laabto dhalinyarta soomaaliyeed meel weliba ay caalamka ka joogaan waxaa leeyahay soomaalida kuwa jooga ha ahaado tahriibka iska iska daaya marka u n h r ayaa u timaado qaar baa hadda ay kaxeeyeen oo waxay geeyeen niger adiga ilaa laba boqol iyo wax la jiro maaragta ayaa hadda niger joogta oo soomaali ah marka xerada nigerna kun qofood ay qaadaa hadda ilaa sideed boqol wararkaan helayn waxay tahay ilaa sideed boqol baa maaragtay ayaa ku ku jirtaa laba boqol iyo wax la jiro waayo soomaalida meesha hadda tagtay dhalinyaradan markii aad la kulantay ma ugu sheekaysay dhibaatada safarka uu leeyahay iyo dhibtii ay soo mareen iyo inta kale oo dhiman ay sugaysa horta runtii kulli waanu sheegnay iyaga naftooda way ka warqabaan halista ay leedahay waxaan aragnay dhalinyaro oo maaragtay oo xaasaskooda iyo carruurtooda meesha ku lumiyey oo badda intay iswada raaceen doontii gadoonta iyaga keligood kasoo badbaaday oo xaaskii iyo carruurtiina meesha ku dhinteen marka way ka warqabaan hadda waxaa jirta laakiin badii inay adkaatay waayo maaragtay yurubka ayaa european union ayaa waxay bixiyeen kharash oo lagu ilaaliyo baddaas diyaarada ayaa kormara meelaha laga baxo oo dhan marka markay arkaan diyaaradahaas doon socoto ku socoto talyaaniga oo kale waxay wargeliyaan qolooyinka maaragtay ciidanka badda ee libiya isaga ayaa soo qabta marka waay ambasador waxaan la soconaa libiya naftirkeeda in qalalaasi uu ka jiro dhallinyaradana qaarkood ay la kulmeen dhibaatadii ka dhacday libiya welina wadanka libiya laguma tilmaamo wadamada nabadgelyada ka jirta maxaa marka istaraatiijiyadaadu ay tahay adigu maxaa kaloo hadda kuu qorshaysan ma dhallinyaro kale ayaad xamar usoo wada aad soo diraysaa tiradooda haddaad nala wadaagi kartid waa maxay istaraatiijiyadaada xigta adiga horta annaga ujeedadeenu waxay tahay maaragtay inaan hadda inta oo loo tagi karo oo dawladda faraha ku hayso in loo tago ujeedada maaragtay safarkeena laga loo sheego fariinta madaxweynaha la gaarsiiyo maaragtay intii rabta markaa ay noqotona loo diyaariyo warqadahooda ay kusoo dhoofayaan tikidna loo gooyo lasoo qaado annaga hadda tiraan soo qaadayna tirada markasta way isbedeshaa marka inaan tiro intaan ku siiyo tiro kale ay noqdaan ma rabi waayo soomaalida siday u joogaan dadka soomaali keligood maaha dadkaan soo tahriibiyoo dhan maaragtay waa waa waa cagahooda meel kuma taagna marna waxay ku leeyihin waan bixaynaa oo maaragtay way ka go-an tahay maalintii labaad markaa ku noqotana wuxuu leeyahay ani meel muu socday marka tirada hadda annaga hadda waxaan go-aansanay marka hore waxaan leeyahay diyaarad khaas ah ku qaada oo maaragtay ilaa iyo boqol qofooda laakiin si hadda waxaan ujeednaa inta diyaarka oo hadda oo diyaarsan ha ahaadan labaatan ha ahaadan soddon inaan hor u qaadan inta kale iyagaa iyagaa maaragtay process baan u sameynay oo maaragtay meel ay iska diiwaan gelin karaan waraaqahood loo sameyn karo kadibna lasoo qaadi karo marka kuwan waa kuwa maaragtay dawladda faraha ku hayso waxaa kaloo jira dad fara badan dhalinyaro fara badan gabdhay wiilal ku jiraan oo magafiyaasha gacanta ku haysto qaar waxaa jira waalidkood hataa telefoon aysan ka haynin waalidkood weligood telefoon qaban duurka iyo tuulooyinka yimaadeen marka kuwaas ayaa hadda waxaan u baahanahay fikirka iyo inaan mada madaxda aan kula noqdo marka waxay iyaga igula soo taliyaan kadib maaragtay aan aan ku dhaqaaqno midda kale waxaan rabaa meeshaan inka inaan ka sheego dadka baxaayo waxay u badan yihin wiilal gabdhaha maaragtay soomaaliyeed inta joogo hal moogiye wax hadda aan hayno oo oo bixi doono ma hayno maaragta faraha kuma hayno
oo gabdhaha ma diidan yihiin inay baxaan gabdho badan miyaa ku jira xabsiga gabdho badanaa ku jira waxaa ku jira gabdho oo maaragtay uur leh ama gabdho caruur wataan ma fahamtay aa ku jiro maxay ku diidayaan marka inay soomaaliya dib ugu laabtaan maadaama meesha ay ku rafaadsan yihiin waxaan qiyaasaa inay isleeyihiin mataqaanaa idinka maadaama gabdha aad tihiin chansigii aad ku baxaysa aan laydinku ogolaado qaxooti ahaan inuu badan yahay intaas inay isleeyihin aan qiyaasahay aniga
laakiin haddii taas la yidhaahdo soo lama dhihi karo weli inay cabsi ka qabaan inay dalka dib ugu laabtaan khasab fiiri waxa waaye dadkan waxay kuleeyihin anaga lacag badan ayaa naga soo baxday wiilashii gabdhaha ba haddaa dhegeysid lacag badanaa naga soo baxday guryaheena waa la guriga aan leeyahan waa la iibiyey qaar baa ku dhahay marka weji aan ku noqono male ma garatay marka qaarba qaar runtii waxaad arkaysaa inta missionkooda inuu yahay ama ku dhimo ama ku noo ama ku badbaad waxaa arkaysaa iyagoo tabcaana nafta nafta agtaalla ay ku leeyihin anigi ma noqonayo maaragtay marka runtii waa geerihii nolol waaye dadkan go-aankooda waa tahay ugu dambeyn marka dadka ku dhegaysanaya qaarkood weli ku haminaya inay soo tahriibaan oo libiya ay maraan maxaad ugu baaqi lahayd ambasador waxaan dhihi lahay war dhibaatada meesha ka jirta ha soo doonna been ayaa ladin sheegin meesha tan dhibaataa ka jirto dhalinyaro fara badan ayaa ku dhimatay oo hadda waalidkood aan ka warqabin maalin kasta maaragtay isoo waco oo yidhaahda wiilkaasa laba sano naga maqan kanaa gabadhaana saddex sano naga maqan marka waxaa arkaysaa runtii meeshaan inay halis tahay oo maaragtay bini-aadin aan lagula talin karin meelahan inuu soo maro waayahay aad baad u mahadsan tahay ambasador cali kheyr badan baan ku rajaynayaa